degmada eldeer wayba markii inka horeeyay weelatay saldhig boolis kureed markii ciidamada xooga dalka trsheed in la wareegeen deegaankasi sanad kahor xarageela ku jari kureed qalabeen iyo dhismo rasmi oo laga suubi shacabka iyo maamulka galmudug ee qeyb weyn ku qaaday dhismo saldhigan weyna usahaaye kobaaho weyn qabeen dadka deegaanka gudoomiyaga degmada eeldheer ee gobolka galgaduud cabdiraxmaan cabdi bareye si rasme in sheegay in la dhammaystiray dhismaga iyo qalabeynta saldhiga weynuusan mahadnagay dhammaan dadkii ku qeyb qaaday waxaan u joognaa halkan inaan la wareegno furaha saldhiga cusub ee dhowaan la dhisay ee degmada ceeldheer oo ay iska kaashadeen dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midooda yurub saldhigan oo wax badan ka tiri doona amniga degmada iyo deegaanada la xiriira kana kooban kow iyo toban qol oo ka kooban shan xafiis oo qalabaysan hal meeting room hal store iyo saddex qol oo xabsi ah kooiyo tobankaas qol ayuu ka kooban yahay iyo toddoba musqulood sidoo kale masaaxada dhowleed oo ku fadhiyo saldhiga degmada celdheer waxaa waaye afartan lagu dhiftay konton oo uu saaran yahay interlooga aad arkaysaan ee quruxdu badan waxaa ku wareegsan silig afar kool baardi ayuu leeyahay si qurux badan oo runtii aad u heer sarraysa ayaa loo dhisay waxaan ka mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa midowda yurub oo runtii arrintaani maxaan ku yidhahdaa suurtogeliyey iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo iska kaashadeen sidoo kale cid kasta ee gacan ka geysatay oo ay ka mid tahay shirkadda dhismahan oo global oo qandaraaskan qaadata u fulisay runtii si qurux badan u fulisay ayaan ayagan u mahad celinaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waa adeeg runtii loo baahnay kuna soo aaday xilligii ugu baahi badnaayeen dadka deegaanka waa xilli xasilineed oo dad runtii muddo dheer dowlad la-aan la soo noolay la rabo in dowladniman la baro marka waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahad celinaynaa barnaamijkan iyo kuwo kaloo lamid ah waa kuwo aad runtii aan uga mahad celinayna iyo kuwa soo socda sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan baaqo qadiro dadka reer ceeldheer oo meel kasta jooga inay degmadii ay tahay ammaan inay horumar ka socdo ay ka qayb qaataan horumarada socda hadday ahaan lahaayeen ciribtirka khawaarijta oo runtii meel fiican maraya